إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo bakool dagaal beeleed khasaare dhali ayaa ka dhacay gobolka galgaduud kulan wada tashi ah ayaa deegaan ka tirsan jubbada dhexe ku dhex maray qabiilka jareerweyne iyo walaayada jubbada dhexe wasiirka gaashaandhiga ee dowladda federaalka ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka hu burbureen oo aan la heli karin guuto dhisan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada ah ay ku qabaan qaadka iyo askarta dowladda federaalka ee isticmaasha malaayiin ruux oo itoobiyaan ah ayaa qarka u saaran inay macluul ugu geeriyoodaan gobolka tigreega دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo bakool maxamed cali ayaa ka warramaya aad baad u mahadsantahay haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay iyo shalay fuliyeen weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in kuwaasoo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday qeybo ka mida gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo bokool haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha hoose oo ah halka ugu badan ee ay ka dhaceen weerarada habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana kasoo baxay deegaanka arbacow kuna jeeday deegaanka ceedhasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay la egteen qarax dhaliyey khasaare kala duwan ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay qaraxa halka lagu dhaawacay laba kale waxaana ku jira abaanduulihii askarta xerada arbacow oo lagu magacaabo cabdi suubiya caraale kaasoo lasoo warinaya inuu ka go-ay labada lugood habeenkii xalay waxay kaloo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka miinah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada afgooye kuwaasoo doonayay inay shidaal geeyaan xerada ballidoogle ee isla shabeellaha hoose tuulada buulalow oo hoostagta degmada afgooye ayuu ka dhacay kamiinka waxaana kolonyada lagu qasbay inay dib ugu laabtaan afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sita sidoo kale shalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qarax ah la beegsadeen goob isu imaatin ah oo ay askarta dowladda federaalk kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi uu dhaawac garaab ah kasoo gaaray taliya unug lagu magacaabo cabdi suubiya caraale dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyeen xerada degmada afmadow ay ka degan yihiin askarta maamulka la baxay jubbaland tiro madaafiic ah ayaa gudaha u galay xerada waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay madaafiicdaas walow aanan helin halka uu la egyahay ugu dambeynna gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen fadhiisin ciidan oo ku yaala gobolkaas fadhiisinka la weeraray ayaa ah saldhigga ay askarta dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool mana aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas wasiirka gaashaandhiga ee dowladda federaalka ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka oo burbureen oo aan la heli karin guuto dhisan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan isqabqabsiga iyo isdhalaacaynta ma aha caado ku cusub madaxda iyo siyaasiyiinta ku midaysan magaca dowladda federaalka waxaana mar waliba gudahooda laga soo sheegaa xiisado hor leh iyo khilaafaad daakhili ah kuwaasi oo badankood baraha bulshada la keeno qaar kalena si hoose la iskugu hagardaameeyo cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ee shariif sheekh axmed ayaa isku bira tumanaya weerar dhanka afka ahna isku qaaday kadib markii uu cabdiqaadir jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan kasoo yeeray shariif xilli uu maalintii shalay shir jaraa'id ku qabtay muqdisho kaasi oo uu ku tilmaamay in uusan jirin ciidan dhisan oo ay dowladda federaal ka haysato islamarkaana ay burbureen ciidamadii kala duwanaa ee dalalka shisheeye lagu soo barbaariyey ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognaha burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo wakhtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istraakjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshaan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyey waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa shabaabna waa ka soo horjeeda tasriixan shariif ee ku aadan tayaxumada ciidanka dowladda federaalka kadib wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa eed dusha kaga tuuray shariif isagoona siyaasiyiinta uu shariif ka mid yahay ku tilmaamay inay yihiin kuwo iska hadaaqaya walow uu carabkiisa ka ilaaliyey in uu cid magac dhawo waxaan rabaa kelimad kooban inaan idhaahdo siyaasiyiinta mawaayahan dambe caadaysatay inay ku cadaystaan maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan suuragal ahayn inaan ku hoos noolaano dowlad kadibna aan dowladdii ku hoos nooleen ciidamadeedii amniga oo u siman mucaarad iyo muxaafad lagu siyaasad loogu sharxaayo doorasho la raba in lagu aado ciidankii oo iyaga amnigooda sugaayay la ihaanaysto la caayo la aflagaadeeyo waxaa ceeb ah in laga raadiyo magac waxaa ceeb ah in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo caayda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed durbadiiba waxaa ka daba hadlay oo shir jaraa-id qabtay xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka kana mid ah xisbiga uu hogaamiye shariif sheekh axmed wuxuuna dhaliil hor leh u jeediyey wasiirka gaashaandhigga wuxuu ku eedeeyey inuu isagu sabab u yahay jabkii gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalkii cuslaa ee ceel la helayna uu ka soo cararay isagoo jiidaya xargaha jabka laakiin waxaan ogsoonnahay wasiirka gaashaandhiggu inuu mashruuc ka dhigay barnaamijkaas waxaan wada ogsoonnahay goobo badan oo lagu jabay inuu jabkooda hormuud asiga ka ahaa waxaan ka xusi karnaa dagaalkii ceel la helay waxaan wada ogsoonnahay galabka iyadaa ciidanku inay xogta heleen shabaabka soo weeraraya wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen oo yidhaahdeen wasiir nimanku way nagu soo wajahan yihiin goobta aan kaga baxno sidaasna aan ku wajahno uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uu yidhi xabadda markay ku bilaabatay saddex jaha ee kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana siday u ilaaliyaan naftiisu way ka dabayaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda asigaa lahaa wuxuu sidoo kale xildhibaanku sheegay in dagaalkii coos weyne jabkii gaaray ciidamadooda uu mas-uul ka ahaa wasiirka gaashaandhigga ciidamadana geeyey goobtaasi ay ku baabi'een isagoona ka dhigay inay tahay goob amni ah waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada naga soo gaartay ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yiri madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonna laguna xisaabtamin intaasoo dhacdaa weli si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa wajahaysa khilaafaad daakhili ah oo aanan horay u soo marin iyadoo ay madaxdeeda isku jeedinayaan dhaliilo tiro badan mid welibana uu midka kale dusha ka saarayo mas-uuliyadda fashillo badan oo gaaray dowladda federaalka kuwaasi oo iskugu jira kuwa siyaasadeed kuwa militari iyo kuwa maamul intaba dagaal beeleed khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in galinkii dambe ee maalintii shalay uu halkaasi ka dhacay dagaal beeleed khasaare dhaliyey dagaalkan oo u dhexeeya laba maliisho beeleed ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo laan buraale oo ka tirsan gobolka galgaduud islamarkaana u dhow xuduud beynaadka ay wadaagaan gobolka iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hosjiro gumeysiga dowladda xabashida ethoobiya ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaalka halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan sida ay soo tabinayaan warbaahinta waxaa adag in la helo xog rasmi ah oo ku aadan khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalka maadaama isgaarsiinta ku yar tahay halkaasi maleeshiyaadka dagaalamaya ayaana waxaa horay uga dhexaysay xurguuf iyagoo marar badan ku wada dagaalamay deegaano ku yaala aagow hadda dagaalka ka dhacay gobolka galgaduud ayaa waxaa had iyo jeer ka dhaca dagaalo salka ku hayaanooyinka qabiil waxaana dowladda federaalk iyo maamulka la magacbaxay galmudug ee gobolkaasi ka arimiya lagu eedeeyaa inay iyagu horinayaan dagaal beeleedyada
kulan wadatashi ah ayaa deegaan ka tirsan gobolka jubbada dhexe ku dhex maray qabiilka jareer weyne iyo walaayada jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar wuxuu ahaa kulan wadatashi oo dhex maray mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada jubbada dhexe iyo beesha jareerweyne waxaana kulankan wadatashiga ay isku arkeen beesha jareerweyne iyo wilaayada jubbada dhexe looga arrinsanayay arrimo badan oo ay ka mid tahay horumarinta deegaanka tacabka beeraha iyo hirgelinta xarumo waxbarasho waxaana kulankan ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada beesha jareerweyne ee kulankan wadatashiga la yeeshay wilaayada jubbada dhexe waxaana ay ka hadleen qodobada muhiimka ah ee ka soo baxay kulankan wadatashiga ah ay la qaateen wilaayada jubbada dhexe may isla qaadanay macnaha jihaadka ka socda bariga afrika in macnaha la dardargeliyo beesha oo macnaa garab istaagto naf iyo maal ka bihiido iyo macnaha wal kasta oo ka bihiido maasha allah intaas isla qaadayna marka isla qaadanay waxbarashada macnaha sida macaahiidda macnaa in la xoojiyo ee madarasooyinka ee macnaha in la xoojiyo waxbarashada la kobciyo maasha allah bar qodobkaasna macnaha isla qaadani isagana macnaha in unakana jihaadka oo garab joogsano ummadda islaamka beesha jareer weyna waxaa leeyahay dadka oo macnaha oo afka hore oo caratuurka yihiin toobada soo ajiiba war walaayada imaada hoos imaada wax hadda maanta oo jarah waa u jeediin waxay socdahay waa u jeediin waxbarashada xagga waxbarashada xaggeedna ardayda in wax la baro hooyooyinkii aabbayaashii dadkii beeralayda waa u jeediin wax walaayada ka codsanay waanu ansixiyeen farooyinkaan naga xerxeray waxaa isna kulankan wadatashiga ay isku arkayeen beesha jareerweyne iyo wilaayada jubbada dhexe ka hadlay waaliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaliga ayaa ka mahadcelinta kadib gogasha ay fidiyeen beesha jareerweyne waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey beesha isagoona waalidiinta beesha jareerweyne kula dardaarmay in ubadkooda ay kula dadaalaan waxbarashada iyo ka qayb qaadashada halganka lagula jiro shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya iyo kaaliyaashooda soomaalida ah bacdaali kolley annaga gubashaan waxaan ugu talagalnay odayaasha beesha iyo suldaanka iyo culammada qayb ka mida horaan isku soo aragnoo fadhiyo badan horaan isugu nimid laakiin hadda gubashaan waxaan ugu talagalnay beelweyinta jareerweyne inaan dhex tagno gurigooda aan fadhiisanna oo aan isbarana maantana ilaahay yaa noo qadaro alxamdulilaahi gogashiyaan fadhinaa gurigii gurigii jareerweynaan fadhinaa martiqaadkii gogashan idinkaa lahaa annaguna barashadaasaan idinkugu nimid isbarashadaa ka bacdina dee ujeedkeenna waxaa ka mid ahayd maadaama camal jihaad aan ku jirno dhulkeenniina in badanoo ka mid a cadow uu joogo duulaana oo saliibiyiintu ay hogaaminayaan iyo ku murtadiin isla socota sidaan isaga kaashan lahay marka jihaadka iyo halgankaas taladeenay ka mid tahay insha allahu tacaala booqashadeenna waxaa kaloo inoo weheliya inaan xoojinno waxbarashada beeshaan codsigiinnii iyo hadalladiinnana way ku jirtay waxbarashada inaan xoojinno ummaduhu waxay ku horumaraan ilaahayna subxaana wa tacaala mustawo fiican uu ku gaarsiiyaa hadda iyagu say u dadaalaan wax u bartaan cilmi adduunye iyo mid aakharaba dadku waxyaalahay ku horumaraan waxaa ka mid a dhaqaalahooda inay kobciyaan wax soo saarka inaan ku dadaalo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa muddooyinkan waxa ay kulamo la qaadanaysay qabaa'ilada dega deegaanada wilaayada waxaana kulankan mid ka horreeyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay la yeelatay beesha shiiqaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona kulankaas ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo isla gaareen beesha shiiqaal iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan qaadka iyo askarta isticmaasha ee dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya magaalada muqdisho waxaa maalin weliba laga soo dejiyaa qaad fara badan oo lagu iibiyo suuqyada kala duwan ee caasimada soomaaliya kaas oo ay intiisa badan isticmaalaan ciidamada dowladda federaalka bulshada ku dhaqan gobolka banaadir oo saxaafada la hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan askarta dowladda federaalk ee qaadka isticmaasha iyagoona sheegay in madaxda dowladda federaalk ay qaadka soo dejistaan waxay tilmaameen in askartu ay ka qaataan lacago badan oo ay qaadku ku iibsadaan ciddii ka diidan ay nafta dhaafsiinayaan ama dhibaato kale u geysanayaan soomaalida dhanac wish ka ah waayo maalin walba waddankan dhaqaale ay yaraynayaa nairobi la geeyaa oo jaadka kooban dadka faa'iido uma aha dalkan faa'iido uma aha jaadku waa khasaar daa'imaa dalka soomaaliyeed dulaystay askartan jaadaya cuntaa maalin walba habeen hor dharbaxa kan igu dhuftay wiil askari ah waa daroobaysanaa jaaduu cunaayay oo ilaahay si la ogyahay saacan oo kale mootooyinka waddooyinka qaarkood ma mari karaan askari jaad u baahana meeshna u taagan oo lacag ii geli ku leeyahay macnaa anigoo canshuur bixiya asin wadduu la taagan yahay magaaladan macnaha dadka maamulka eh ya jaadkaan dege lan shaksi jaadnaan dego jaadka dad shaksiya iskule jaadka dhibaato kahay wal walba oo la sheega dhibaatada ummatu kahayo ku badan may kumade kan waalan oo ummatu dilo aad argaas jaada aame kan masaakiinta dhacaayo oo- oo moo dadka ka dilo aad argaas jaada aan roorahay bees jaadka gadada fadahay kasday mar kan dhibaatada jaadka kahay ummatan walaba korma horta horta qaad kolkaan ka hadlo haddii aan aragtideyda ka dhiibto baalka qaadka la idhahdo horta maxay ahayd aanay faa'iido ma leeyahay mise male weeye su-aasha een, dadka soomaaliyeed inta badan la isweydiiyay qaadku wax faa'iido u leeyahay ma jiro dhib mooyaane haba yaraate ee dalkan wax dheefa u leeyahay ma jiro nin shaksi gaaroo isagu beriis ka raadsaday oo dantiisa ka fiirinayay wuu jira laakiinse kolkaan ka hadlo bulshada soomaaliyeed ma dhibaa- dhibaato ku hayaa mise faa'iiduu u leeyahay bulshada soomaaliyeed boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibaato ku hayo weliba dhibaatada ugu weyn ee maanta soomaaliya haysata qaadkaa ka kowa dhibaato caafimaad buu ku leeyahay dhibaato dhaqaaluu ku leeyahay dhibaato amni buu ku leeyahay waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo maxaydana iyuu ku leeyahay dowladaha itoobiya iyo kenya ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee qaadka soo geliya dalkeena soomaaliya waxaana marar badan madaxda dowladda federaalka ay dowladahan la galeen heshiisyo ku aadan qaadka iyadoo looga bedelanayo khayraadka uu hodanka ku yahay dalka sida kalluunka oo kale ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ayaa marar badan dilaal u geystay dadka ka ganacsada qaadka iyo maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana ugu dambeeyey askari saaxiibkiisa u dilay hal xabo sigaar ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan malaayiin ruux oo itoobiyaan ah ayaa qarka u saaran inay macluul ugu geeriyoodaan gobolka tigreega cali aadan ayaa ka waramaya gobolka tigree oo ka mid ah gobolada dalka itoobiya oo horey u martigeliyey dagaalo culus ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad adag oo xagga nolosha ah saraakiil ka tirsan maamulka deegaanka ayaa sheegay in gobolka tigree uu ka jiro xaalad adag oo xagga bini-aadinimada ah laba milyan oo qofna ay qarku u saaran yihiin inay u dhintaan macluul daran dadka deegaanka ayaa sheegay in xaaladoodu ay liidato sanadkii tegayna gobolka wax roob ah kama aysan da-in taas oo sii kordhisay dhibaatada ka jirta gobolka tigre sawiro lagu soo qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya goobo ay biyuhu fadhiisan jireen oo xilligan qaleel ah taas oo muujinaysa xaaladda abaarta ah ee ka taagan gobolka dhowaan jibhadda tigreega ee t b l f waxay soo saartay war ay ku sheegtay inay diyaar u aheyneen inay hubka dhigto ilaa laga xaliyo xaaladda nolol xumo ee ka jirta gobolka waxaana dadka arrimaha itoobiya falanqeeya ay sheegayaan inay jirto cabsi la xiriirta inay dagaalo mar kale ka qarxaan gobolka tigre
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa